Maamulka degmada Harare ee gobolka Mudug ayaa bilaabay dhismaha wadooyin laami ah kuwaasi oo muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha. Wadooyinka dhismaha lagu bilaabay ayaa gaaraya ilaa laba wado oo ku yaalo gudaha magaalada Harare kuwaasi oo hore u lahayn dib u dayactir islamarkaana uu ka muuqdo burbur xooggan. Gudoomiyaha degmada Harare Faysal Cabdiqaadir Kheyr ayaa ka waramaya dhismaha wadooyinkan.
hadda waxaan dhammaynay waddadii koowaad oo isku xirta xaafadaha howlwadaag iyo xaafadda dayax oo laba xaafadood aad u muhiima ah ilaahay baan ku mahadsan alxamdulilah rabbilcaalamiin mar labaadna waxaan u mahad celinaynaa guud ahaan shacabka reer xeraale dadweynaha reer xeraale oo ugu horeeyaan dadkii dhulkaa laga qaaday iyagu gartay iyadoon la khasbaynin inay guryahooda dumiyaan oo dhulkooda ay bixiyaan iyagoo og waddada muhiimadda ay leedahay dadkaas guud ahaan aad baan ugu mahad celinaynaa waad arkayseen qof walba gurigiisa asaa ku bilaabhaya jebinta waa muhiimadda iyo cadibka waddada loo qabay degmada gudaheeda waxaa la sameeyey meel goob loogu talagalay nadaafadda qashinka in la geeyo sidaad ogsoon tihiin qashinku ma lahayn goob u gaar ah oo cayiman waxaa loo sameeyey goobo u gaar ah oo aad magaalada uga fog oo si maaragtay loo heer sare a loo sameeyey waxaa loo sameeyey gawaari iyo shaqaale qaadi doona qashinkaas si maalinlaa u qaadi doona dhammaan afarta xaafadooda degmada iyo guddoomiyaasha iyo dhammaan shacabka waxaan ku dhiirigelinaynaa in qashinka meesha loogu talagalay la geeyo nadaafadda laga dadaalo taliyaha saldhigga booliska degmada Harare Dhame Axmed Cabdikariin ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha wadooyinkan mawaadin markii aad leedahay boos shan iyo tobana haddii ay shan wadda kaa noqoto toban kuu soo harto waxaad haysataa tobankaaga meelaad u soo aadid meelaad uga adeegatid iyo meelaad u martid laakiin haddaad haysatid shan iyo toban qabri ku jirta baarashuud ku imaan mayso diyaarna dhalada kaa soo gelin mayso marka qof kasta oo wadda ku timaaddo ama in yar ha ka gasho ama in badan ha ka gasho waxaan si xushmad iyo karaamo leh uga codsanaya una dareensiinaya inay asaga dankiisa ay tahay waddadu ee cid waddada dhex degaysa iyo cid waddada leh oo dhulkiisa qayb qaadanaysa midna inaysa jirin dhismaha wadooyinkan ee degmada Harare gobolka Mudug ayaa muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha isaga kala goosha xaafadaha kala duwan ee degmadaasi